Australia ayaa magangelyo siinaysa qaar ka mid a dadka deggan Hong Kong oo sharciga cusub ee ammaanka qaran oo China kusoo rogtay Hong Kong dareemaya in ay noloshooda khatar ku tahay ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay sidoo kale inuu hakinayo heshiis u dhexeeyay Australia iyo Hong Kong oo macnihiisu ahaa in dadka dembiyada dalalkaasi ka gala la isu gudbiyo tan ayaa imanaysa iyadoo awood cusub ay china ku yeelatay magaaladaasi nidaamkan fiisooyinka cusuba ayaa ardada iyo dadka shaqaalaha sida ku-meel gaarka u jooga dalkan australia hadda waxa ay dalban karaan fiisooyin ilaa shan sano ah taasoo gaarsiinaysa dariiq ay ku dalbadaan deganaansho joogto ah arrintan ayaa sidoo kale u furan dadka deggan hong kong oo weli halkaasi ku nool oo iyagu dalban kara fiisooyin xirfad shaqo ah tan ayaa imanaysa kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan australia ay sidoo kale cusboonaysiisay talooyinka safar ee ku aadan dadka australiyaanka ee hong kong ku nool iyadoo looga digay inay sii kordhayso khatarta ah inay xarig mutaystaan ama la xabsiyo ra-iisul wasaare scott morrison ayaa sheegay in isbedeladan la sameynayo lagu garowsanayo khatarta ay ku jirto madax banaanidii hong kong taasoo ka imanaysa sharciga cusub ee ammaanka ee china hadda soo rogtay gobolka victoriana waxaa laga helay boqol lixdan iyo shan kays oo cusub oo coronavirus a ilaa shalayto soddon kays oo ka mida kaysaska u dambeeyey ayaa lala xiriirinayaa meelo la yaqaano oo xanuunka hore uga dilaacay halka boqol iyo soddon iyo shan kays aan la aqoon halka ay ka yimaadeen baaritaana lagu wado tan ayaa imanaysa iyadoo melbourne ay galaysa maalintii u horreysay lix asbuuc oo xanibaad lagu soo rogay magaalada iyadoo dadka magaaladan degan ay wajahayaan ganaaxyo ka badan kun iyo lix boqol oo dollar haddii guryahooda ay ka tagaan una safraan meel ka baxsan magaalada iyagoo aan sabab saxa haysan meheradaha iyo ganacsatada ayaa sidoo kale wajahaya ganaaxyo ad adag haddii ay jebiyaan awaamiirta caafimaad dhanka kalena gebi ahaanba iskuullada magaalo weynta melbourne iyo golo deegaanka michel shire ayaa caruurta iyo macalimiinta laga baari doonaa inay xumad qabaan iyo in kale maalin walba ardayga xumadiisu ay dhaafto soddon iyo toddoba dhibic shan sentigareydna ama wixii ka badanna guriga ayaa loo dirayaa sidoo kale waxaa hal asbuuc lagu daray fasaxii iskuulka oo caadiyan jimcada soo socota ku ekaa balse hal asbuuc ayaa lagu daray marka laga reebo ardada dhigata dugsiyada sare iyo waxbarashada gaarka ah dhanka kalena saraha dhaadheer ee ku yaala xaafadaha flemington iyo north melbourne oo dhowaantan xanibaadaha adadag lagu soo rogay ayaa laga qaadayaa wixii laga bilaabo caawa midnight-ka mid ka mid a sarahaasi oo ah saddex saddex alfred street ayaa iyada xanibaada ayaa xanibaadeedu sii socon doontaa muddo sagaal maalmood oo kale ah dadka degan saraha xanibaadaha laga qaadayo oo laga helay xanuunka coronavirus ayaa sidoo kale dowladdu ay ku boorinaysaa in markaasi ay ogolaadaan in meelo kale ay ku dhammaystaan karantiilkooda sida hoteelada oo kale dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay taageerooyin ballaaran sii wadi doonto inay u fidiso dadka degan sarahaasi dhaadheer kuwa xanibaadaha laga qaaday iyo kuwa kalaba saadaasha hawada berita oo jimcaana magaalada beedka inta badan waa cadceed toddobiyo toban digrie adelaide roobab sii badanaya shan iyo toban digrie melbourne inta badan waa daruuro lix iyo toban digrie magaalada sydneyna qayb ahaan waa daruur iyo sagaal iyo toban digrie brisbane xoogaa roobaba oo qaadaya marka dambe labayo labaatan digrie intaas ayaan kusoo gabagabeynayna warkeeni maanta magacayguna waa xasan jaamac